bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan caawa ka soo noqday safar aan ku maqnaa dalka etoobiya oo uu ka socday sida laga warqabo shirkii ururka midooda africa ee sanadaha ah intii uu shirkaasi socday waxaa aniga iyo wafdigii kale ila socdayba noo suuro gashay in aanu la kulanno wafdi ka socday dowladda maraykanka sida laga warqabo waxaa dhowaan xidhiidh aqoonsi uu dhex maray dowladda maraykanka iyo xukuumadda cusub ee soomaaliya arrintaasoo halkan somalilan dood ka curisay si aanu markaa aanu u xaqiijinno xidhiidhka xidhiidhkii hore uga dhexeeyey somalilan iyo dowladda maraykanka iyo arrimahaasi waxaanu kulan la yeelanay sidaan sheegay wafdigii ka socday dalka maraykanka waxaana wafdigaasi uu noo sheegay in ay kala hadleen madaxweynaha soomaaliya intii aan dowladda maraykanku aanay u fidin aqoonsiga in aqoonsigaasi aanu saameyn ku yeelanin xidhiirkii iyo wada shaqayntii ka dhexaysay jamhuuriyadda somalilan iyo dalka maraykanka hadday tahay xidhiirka xagga horumarka iyo iskaashiga hadday tahay xidhiirka xagga iskaashiga nabadgelyada iyo siyaasadda intaba wixii hore uga dhexayn jiray wada shaqaynahaa xidhiir lahaa cilaaqaad lahaa maraykanka iyo somalilan in aanay saameyn ku sameynin go-aanka cusub ee dowladda maraykanku ay kula shaqaynayso xukuumadda muqdisho markaa taasi aad iyo aad baanu jecelahay in dadku ay sidaa u fahmaan qodobka labaad aan jecelahay inaan saxaafadda u sheegay waxa weeye waxaa kaloon la kulannay wafdigii ka socday koonfurta suudaan ee ka qayb galay shirka waxaanu ka hadalnay wadahadallo horeba noogu socday muddo oo ah in labada dal ay isdhaafsadaan xafiisyo iyo safaarado arrintaasoo muddaba qabyo ku ahayd dhinaca koonfurta suudaan oo markii hore sheegtay inaanay imika farsamo ahaan diyaar u ahayn inkastoo mabda-iyan marka horeba aanu isla qaadanay arrintaasi waxaan u sheegayaa shacabka somalilan in labada dalba ay ku heshiiyeen in sida ugu dhaqsaha badan leh ay dowladda somalilan loogu ogol yahay in safiirkeedii iyo xafiiskeediiba ay ka samaysato magaalada jubba ee koonfurta suudaan hase yeeshee dowladda koonfurta suudaan ay muddo ku qaadan doonto arrimo xagga farsamadooda ah iyagoon weli safaarada dowladihii kale afrikaba aan weli ka samaysan awgeed intoodii badnayd in arrintaasi ay laakiin mabda-iyan laysla qaatay oonu wada saxeexnay in labada dal ay isdhaafsadaan annaguse aanu safaaraddeedii xafiiskaygii sida ugu dhaqsaha badan leh maadaama imika aanu ku heshiinay oo dowladda koonfurta suudaan ay ogolaatay si rasmi ah inaanu u dirno labadaa qodob marka laga yimaado waxaan jecelahay inaan ka hadlo waxaa maanta dowladda somalilan aanu helnay fariin ka timid dowladda ingiriiska oo muujinaysa dareen xagga nabadgelyada ah arrimaha guuda xagga argagixisada ah waxaanu shacabka reer somalilan iyo ajnabiga kale ee dalka ku noolba iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa in xukuumadda somalilan aanay hayn wax mushkiladah ama dareen ah ama cabsi ah oo la xidhiidha nabadgelyada dalkan nabadgelyada somalilan waa mid sugan waa mid ku jirta gacanta ciidamada iyo iyo hay-adaha nabadgelyada dalka waxaanan ugu sheegaynaa in aan kalsooni buuxda ku qabno haddaan nahay xukuumadda somalilan nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan xadadkeeda iyo gudaheedaba dareenkan imika oo aan ka duwanayn dareenada nabadgelya darrada ee mandaqada ka jira ee ingiriiska ka soo gaarayna waanu baaraynaa oo dowladdu hay-adaha nabadgelyadu waxay ku samayn doonaan dabagal iyo baaritaan laakiin wax cabsi oonu ka qabnaa ma jirto kalsooni buuxdaanu ku qabnaa nabadgelyada dalka waxaanu u sheegaynaa dadku in ay sidaa ula socdaan beesha caalamka iyo dadka ajnabigaee dalka ku nool intaba waxaanu u sheegaynaa dalku inuu yahay dal nabadgelye ah oo aan wax dareen ah oo aan xukuumad ahaan iyo shacab ahaan baanu ka qabnaa inaanay jirin wasalaamu calaykum waraxmatullahi maadaama ingiriisku uu somalilan kala shaqeeyo arrimaha ammaanka oo weliba si xooga uu kala shaqeeyo gobollada iyo degmooyinka iyo meel kastoo somalilan ka mid ah haddana fariintan uu ku dhawaaqay taasi miyaanay ahayn mid idinka dhaawac idinku ah arrimaha dhinaca nabadgelyada ta kale dowladdiinaad ka warqabteen baad sheegtay shirka jaraaidaad ku sheegtay inaad inaad in maanta hesheen maadaamad ingiriiska wada shaqayn buuxdana leeyihin sideed u ogaateen fariintu soo saaray aad hore ugu ogaan kadib dowladda ingiriiska waa runtaa waxaa naga dhexaysaa iyo somalilan waxaa ka dhexeeya wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan oo dhinacyo badan leh hadday tahay xagga nabadgelyada hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo hadday tahay dhinaca xagga horumarka iyo iyo dhaqaalaha intaba waxaana naga dhexaysa had iyo jeer inaanu xogta iyo wixii arrimaha ku saabsan aanu wadaagno marka arrintan dareenkan cusub ee iminka dowladda ingiriisku ay sheegtay annagu midaanu aaminsannahay inuu dalkan ka jira maaha waxaanu aaminsannahay sideen statementkeeba ku sheegay in nabadgelyo buuxda ay ka jirta somalilan in ciidamada amniga ee dalku ay ku filan yihiin nabadgelyada wax dareen oo cabsi oo xasilooni darre ah oo naga haysaa annaga dalkan ma jirto hase yeeshee waanu ixtiraamaynaa eh, dareenkan ka yimid dowladda ingiriiska waxaana baarayaa ciidamada amniga ee qaranka
wasiir statementku siduu u qoran yahay somaliland bay ku reebtay soomaaliya oo al-shabaab ay joogto kumay soo darin statementkooda inta kale specific kamay dhigin arrinta terroriska oo waxay raaceen criminality waxay ku sheegeen marka maxaa idinka macna ahaan xukuumad ahaan maxay macna idin samaysay statementkaasi inuu waa xambaarsan su-aal aad iyo aad u wanaagsan Ee, dareenkan dowladda ingiriiska ee maanta ee, yimid oo sidaan sheegay annagu aanan la qabin oo aan kalsooni ku qabnaa xu- nabadgelyada dalka ka jirta wuxuu si gaara u xusay somalilan sababta waxa weeye somalilan waa dalka qura ma- matalan somalilan iyo soomaaliya markaad isbarbar dhigto halkani waa meesha dadka ingiriisku ay hoydaan markay yimaadaan iyo beesha caalamka oo so- hargeysa ay hoydaan markay yimaadaan soomaaliya dad ajnabigu intay yimaadaan bay markiiba ka noqdaan marka halkani waxay ahayd meel hadday ingiriis tahay iyo hadday maraykan tahay iyo hadday tahay eh, beesha caalamka iyo kale reer galbeedkuba meel nabadgelyo oo hoydaan oo habeenna joogaan halkan marka taasaa keentay in si gaar ah eh, eh, arrintaas somalilan ay- ay u u taabtaan السلام عليكم انت خبر
su-aashaasa ugu dambeysa waay afay
Way u sii- waxaad sheegtay ama sidii wada ognahay dowladda maraykanku waxay aqoonsatay ee, dowladda soomaaliya Em, waxaad sheegtay inaanay saamayn ku yeelanahayn ee, aqoonsigaasi ee, wada shaqaynta ka dhexeeyay maraykanka iyo somaliland Eh, ingiriisuna wax warbixinta soo saaray ma la odhan karaa arrimahaas waxay hordhac u yihiin siyaasaddii arrimaha gudaha- dibadda ee somaliland oo eh, wax badan iska bedeleen ama loo soo gaabatay iyo inay horumarto maya eh, dowladda maraykanku waan ka hadlay eh, eh, arrimihii aqo- ka dhexeeyey iyagiyo soomaaliya saameyn ay ku leedahay somalilan ma jirto somalilan iyo soomaaliya waa laba daloo jaara oo kala gedisan maraykanku markaa siyaasaddu ka qaadanayo dalalka eh, geeska afrika iyo caalamka waa arrin maraykanka u gaara Eh, arrintan laakiin kale iminka eh, dowladda ingiriiska ee aad- aad aad tilmaamtay iyaduna waa arrin xagga amniga la xidhiidha dareen aanu la qabna maaha dalkani waxaa ka jira nabadgelyo buuxda Eem, ku- kalsooni buuxdaanu ku qabnaa ciidamada eh, dalkan inay nabadgelyada sugaan laakiin arrimaha argagixisadu dee waa mushkilad caama oo dunidao dhan ka jira hadday tahay geeska afrika hadday wadamada kala tahay marka arrimahan eh, gaarka ah waxaa baaraya eh, ciidamada amniga qaranka laakiin nabadgelyada dalkani waa mid buuxda aad iyo aad baan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته